بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh صلى الlه عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهma وفقna من الأقوال والأعmال لma تحبه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labiyo labaatanaad ee suuraةu tawba allah waxau ihi subxaanه wma kana almu'minuuna liyanfiruu kaafah falowlaa nafara min kuli firqati minhm طaa'ifat liytafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahm ida rajacuu idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkii hore waxa uu kusoo tilmaamo uu kaga soo hadlay ghazawaadkii ama ghaswadii ghaswatu tabuuk iyo munaafiqiintii ka hadhay iyo dhiirigelintii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku booriyey uu ku dhiirigeliyey nimankii reer madiina inaanay u habboonayn inay rasuulka ka hadhaan sala allahu calayhi wasalam marka uu u baxayo jihaadka maa kana liahli lmadiinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli illah walaa yargabuu bianfusihim can nafsih aayaadkaas markii lagu booriye muuminiintu inay jihaadka u baxaan oonay rasuulka ka hadhin infiruu khifaafan wa hiqaala la amray hadday culus yihiin iyo hadday fudud yihiinba inay jihaadka u baxaan ayaa aayaddan ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa in munaasabku uu yahay mu'miniintu inaanay kulligood wada bixin ee ay tahay inay qeybsamaan oo ay isqaybiyaan oo haddaan waxa weeyaan istinfaar caamihii aanu jirin sidii ghaswatu tabuuk oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka oo dhan aanu ka dalbin inay wada baxaan amarkaasi haddaanu jirin waayo amarkaasi haddii uu dhaco bixiddu waxa ay noqonaysaa fardu cayn in la wada baxo wa ida stunfirtum fanfiruu laakiin amarka caamkii haddaanu jirin inay tahay mu'miniintii inay isqaybiyaan oo bar waxa weeyaan dalabulcilmigii iyo fiqigii iyo fahamkii diinta ay u hadhaan qaar shaqooyinkii iyo baylahdii kale ay u hadhaan iyo beerahoodii qaarna ay jihaadka iyo khuruujka u baxaan oo alkhuruuju fi ljihaadi fii sabiili illaah bixidda jihaadka loo baxayo in waxa weeyaan badhna dee ay u banbaxaan intii kalena ay howlaha kale soo hadhay ay waxa weeyaan ku beegmaan allah waxau ihi wamaa kaana almu'minuun wamaa kaana may ahaanin almu'minuuna kuwii mu'miniinta ahaa may ahaanin liyanfiruu kuwa baxa ama inay baxaan may ahaanin oo ma habboona kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood oo macnaha jihaadkii inay kulligood u wada baxaan oonay cidiba ka hadhini ma habboona allah waxau ihi markaa falowlaa nafara ay hallaa nafara oo miyay ka baxaan min kulli firqa qolo walba may ka soo baxaan oo minhum mu'miniintii ka mid ah daa'ifatun kooxi miya ay ka soo baxdo liyatafaqahuu meesha markaa waxa ku qadaran yacnii qolo walba iyo qabiilo walba may qeyb ama daa'ifo ka mid ihi ay baxdo wa tabqaa daa'ifatun ukhraa oo qolo kalena ay hadho maxay u hadhaysaa qolada hadhay liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini diinta si ay u fahmaan iyo waliyundiruu si ay ugu digaan qowmahum qoomkoodii ay ugu digaan idaa rajacuu markay u soo noqdaan ilayhim iyaga qoomkoodii ay u soo noqdaan lacallahum yaxdaruuna likay yaxdaruu si ay dunuubta iyo xumaanta uga digtoonaadaan oo ay isaga ilaaliyaan alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii ey qaatiluu la dagaalama aladiina kuwii la dagaalama yaluunakum idin soo xigay oo min alkufaari gaalada ah yacni gaalada kuwooda idin xiga la dagaalama ee macnaha masaafa ahaan iyo xuduud ahaan xaggiina soo xiga oo walyajiduu ha ka helaan fiikum dhexdiina khildatan adayg ha ka helaan oo gaal ha u dabcina waclamuu waxaanad ogaataan anna allaha in alleh maca almuttaqiina kuwa alla ka baqa inuu ilaahay la jiro oo uu xoojinayu ayidayo allah waxau ihi waidaa maa unzilat marka la soo dejiyo suuratun suurad fa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid ah man mid baa ka mid a yaquulu odhanaya ayukum kii neebaa zaadathu ay u kordhisay haadihi suuradani ama aayaddani iimaanan iimaan ay u kordhisay fa ama aladiina kuwii miyaa aamanuu rumeeyey fazaadathum waxay u kordhisay iimaanan iimaan bay u kordhisay walxaal bay iimaan u kordhisay hum iyagu yastabshiruuna ay bushaaraysanayaan ay ku faraxsan yihiin waxa weeyaan aayadda u soo degtay ama suuradda wa ama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugnaa maradun xanuunku waa maradu shaki washubuhaad oo waa cudurkii nifaaqnimada iyo gaalnimada ee uurka iyo caloosha ay ku qarsanayeen kuwa qalbiga ka jiran ee gaalnimada iyo nifaaqa ku buka ka shakisan diinta xaqa aan yaqiinsanayn kuwaas fasaadathum waxay u siyaadisay suuraddan soo degtay rijisan qurun bay yacni u kordhisay iyo xumaan qurunkaa iyo xumaantaasoo ilaa rijsihim ay madmuuman loo geeyey ilaa rijsihim qurunkoodii hore fasaadathum rijsan madmuuman ilaa rijsihim waxay u kordhisay qurun iyo xumaan toodii hore loogu daray oo marka horeba xumaan bay ku jireen xumaan kaley kororhsadeen qurunka iyo xumaantuna waa nifaaqa iyo gaalnimada yacni iyo caqiida xumada iyo camal xumada marka dee gaalnimaa u kordhasa mar kastoy aayad ama suurad beeniyaan sida mu'miniintaba mar kastoo aayad ama suuradii usoo degto iimaan ugu kordhayo kuwana kufribaa u kordhaya alla waxa u ihi wamaatuu waa dhinteen kuwaasi gaalada ihi walxaal hum iyagu kaafiruuna ay gaala yihiin gaalnimo ayay ku baxeen allah waxau ihi awalaa yarawna oo miyaanay arkayn annahum iyagu yuftanuuna in la imtixaamayo fii kulli caamin sanad walba maratan mar aw maratayni ama laba goor in la imtixaamayo miyaanay arkayn oo cuduro iyo abaaro iyo masaa'ib kale lagu sallidaayo humma laa yatuubuuna dabeed aanay ka toobadkeenayn oo walaa hum aanay ahaaninna yadakaruuna kuwa waan toobayo wax ku qaadanaya miyaanay arkayn sanadkiiba dhowr jeer inta la imtixaamo haddana inaanay waxba ku qaadanayn ilaan ruuxa dubbuhu marka uu ku dhaco iyo dhibaatadu waa inuu wax garto halka laga helay iyo dhibaatadu waxay ugu dhacday dabeed alla uu soo noqdo allah waxau ihi waidaa maa unsilad marka la soo dejiyo suuratun suurad suurad fadeexadayna soo nifaaqa iyo foolxumadooda tilmaamaysa marka ay soo degto nadara way eegayaan bacduhum barhkood waa munaafiqiintiie ilaa bacdin badhba barhka kale ay fiirinayaan oy eegayaan qaa'iliina iyagoo leh hal yaraakum miyuu idin arkayaa min axadin ay axadun qofna intay isku iljabiyaan bay odhanayaan war qofna miyuu ina arkayaa waxay doonayaan inay dusaan oo majliska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka faaruqaan oo halka aayaadka alle lagu akhrinayo ayaa markay xamili waayaanay ka diiqadoodaan inay ka dusaan ay doonayaan markaa nadara way eegayaan bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale qaa'iliina xaale ay leeyihiin oo barhba barhka kale uu ku odhanayo hal yaraakum min axad war cidimaydin arkaysaa si aynu majliska uga baxno alla waxau idhi uma insarafuu dabeed way baxayaan marka ay hareeraha iska eegaan ayay ka baxayaan meeshii qur-aanka lagu hayay sarafa allaahu ilaahay baa jeediyey quluubahum quluubtooda mar hadday xaqii ka jeedsadeen ilaahay wuxuu ku ciqaabay iyagana qalbigooda alla inuu jeediyey oo karkaarkaa la weydaariyo waa la haleeyey allah waxau idhi biannahum qowmun laa yafqahuun maxaa loo leexiyey quluubtooda biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin sababteeda loo leexiyey quluubtooda qowmun qole ay yihiin qoladaasoo laa yafqahuuna aan waxba fahmayn aayaadka iyo diinta aan fahmayn oo waxa weeyaan fiqi iyo fahm aan lahayn alla waxau ihi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim laqad jaa'akum la wallaahi qad jaa'akum dhab ahaan waxaa idinku yimid rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafihiina ka ahaaday rasuul idinka idinka mid ah oo aada garanaysaan oon idinku cusbayn ayaa idin yimid rasuulkaasoo casiizun ay ku culus tahay calayhi rasuulka maa canidtum ay canatukum mashaqadiinnu ay dhibayso oo maadu waa masderiyo canidtumna waxaad ka dhalaalisaa ood ka keentaa masderka alcanad marka casiizun calayhi waxa ku adag oo dhibaya maa canidtum ay canatukum yacni waxa weeyaan mashaqadiinna iyo dhibaatadiinna dhibaysa xariisun rasuulkaasoo xariisun ku dadaalaya calaykum ay calaa hidaayatikum hidaayadiinna iyo hanuunintiinnana ku dadaalaya rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniinta ra'uufun u tudhis badan raxiimun oo u naxariis badan fa in tawallow haddaba haddii ay jeestaan oo ay ku rumayn waayaan oo ku raaci waayaan faqul waxaad ku tidhaa nebi allow xasbii allaah xasbii kaafigayga igu filani allaahu alla weeyi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane calayhi isaga korkiisa uunbaan tawakaltu tala saartay waa xasri yacni takhsiis weeyi alle oo keliyaan taladayda u dhiibtay wa huwa alle rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeyi carshigii alcadiimi ee weynaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala carshiga weyn ka rabbiga u ah ee khaaliqiisa abuuray weeyi haadihi alaayaat waxaa ku sugan fadlu lcilmi wa wujuubu lkhuruuji lialabi alcilm ugu horeyn diinta fiqigeeda iyo fahamkeeda fadliga ay leedahay iyo inay waajib tahay in loo baxo waxa weeyaan lialabi alcilm oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi alabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la dalbo waxa uu waajib ku yahay muslim kasta rag iyo dumarba marka dee fardu caynna waa noqdaa qof walba gaar ahaantiisa u saaran fardu kifaayana waa noqdaa oo masaa'ilka aanu ruuxu ka maarmayne mutacayinka ku ah ee salaadiisa iyo soomkiisa iyo cibaadaadka fardu caynka ku ah cilmiga ku tacalluqa inuu bartaa waa fardu cayn wixii intaa ka soo hadhayna dee waa fardu kifaaye aayadda laba tafsiirba waa ku jiraan tafsiirka hore wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan waa in la raaciyo aayaadkii jihaadkaee hore ina soo maray ilaan waxaa ina soo maray boorin iyo tirtirsi iyo dhiirigelin mu'miniinta lagu dhiirigelinaayo inay jihaadka u baxaan oonay u kala hadhin marka macnaha hore waxa weeye in la yidhaha aayaddani aayaadkii hore jihaadka lagu dhiirigelinaya dadka ayay raacsan tahay oo macnaheeduna waxa uu yahay marka jihaadkii loo baxayo waa laba midkood sidii ghaswatu tabuuk oo kale in la galo xaalad istinfaar caam ah oo si guud nebigu u amro in la baxo rasuulkuna uu baxo sala allahu calayhi wasalam taasoo kale in la wada baxaa waa fardu cayn oo la kala hadhi maayo mar haddii amar caama la bixiyey mid dhow iyo mid dheerba xaaladda kale waxa weeyi marka aan rasuulku amarkaa caamka aanu bixin ee ummadda qeyb ka mida uun jiho gaara ama meel mucayana loo diro rasuulkuna uu hadho sala allahu calayhi wasalam markaas ayaa ilaahay mu'miniinta wuxuu u tilmaamo uu ku yidhi xaaladdaasoo kale inaad wada baxdaan ma habboona ee waa inaad kala hadhaan oo qaybi waa inay jihaadkii u baxdo oo kaalintaa ay soo buuxiso ee ka soo baxdo qaybina waa in nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ku hadho oo waxyiga soo degaya iyo cilmiga ay ka xambaarto si qaybtaa nebiga ku hadhay fiqigii iyo diintii ay xambaareen qoomkoodii baxay markay soo noqdaan ugu dhigaan oo aada isu qaybisaan ilaan haddii la wada baxo dee cilmigii ayaa dayacmaya marka inaad sidaa isku qaybisaan oo sidaa ay mu'miniintii yeelaan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u tilmaamay macnahaasi markaa waa macnaha in nafiirkan lagu idlaaqo oo lagu macneeyo bixiddii jihaadka laakiin la yidhaahdo ha u wada bixina eh badh ha hadhaan oo cilmiga iyo dalabulcilmiga ha u hadhaan si qaybina cilmiga usii xambaarto ilan isaguba waa nooc min anwaaci iljihaadi fii sabiili illah qaybina ay gaalada waxa weeyaan ay ula dagaalanto tafsiirka kalena waxa weeyi in la yidhaahdo aayaddu waxay ka hadlaysaaba alkhuruuju fii alabi alcilm maaha bixiddii jihaadke waa bixiddii cilmiga loo baxayey oo macnuhu waxa uu yahay kulligiin inaad cilmi u wada baxdaan maahee dee waa inay isqaybisaan oo qaybina ay cilmiga u banbaxdo ay u tafaruqdo dalabulcilmigiis iyo tafaasiishiisa qaybaha kalena day beelahdii kale iyo beeraha iyo ay u baxaan iyadoo si guud qolada cilmiga u tafaruqday ee u baxday kuwa aan cilmiga u bixin hadhow ay iyaguna u dhigayaanoo dee usoo noqonayaan oo sidaa la ysku qaybiyo labadaa tafsiirba aayadda waa lagu fasiray waxaa aayaadkan ku sugan in muuminiintii la amray inay gaalada la jihaadaan ha la jihaadaane waxaa la yidhi aladiina yaluunakum min alkufaar waxaa looga jeedaa dee waxa weeyi gaalkii ku soo xigay xarbiga ahaa adoon la dagaalamin intaad dhaafto ku kale inaad doonato ayaa lagu diidayaa marka gaalada dagaalku idinka dhexeeye muxaaribiinta ah kuwa idin soo xiga xuduudiinna iyaga dee ka bilaaba markaa kuwa kalena gaadha dhexdiinnana adayg iyo qallafsanaan ha ka helaan oo ha u dabcina saynu hore usoo marray culimmadu waxay tilmaamaan mucaamalada gaalada inay laba maqaam tahay maqaamu dacwa iyo maqaamu alqitaali waaljihaad maqaamka jihaadka iyo dagaalka marka lagu jiro waxaa lagula mucaamaloonayaa alghilda washidda oo yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiin waqlud calayhim waxaa la yidhi nebi allow gaalo iyo munaafiqiin la jihaad kuna adkow oo ha u dabcin waa xaaladda dagaalka qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum khilda waa xaaladda dagaalka laakiin xaaladda dacwada waa loo dabacsanaanayaa waa loo dhibirsanaanayaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala muuse iyo haaruun markii loo diray fircawn isagoo fircoon ahaa yacni daaqi ama gaal adduunka soo mara kii ugu gaalnimada badnaa ee rabbinimada sheegtay ana rabbukum alaclaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri ayaa haddana waxaa lagu yidhi muusa wa haaruun faquulaa lahu qowlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhshaa waxaad ku tidhaahdaan hadal dabacsan waa xaaladdii dacwada marka tawxiidka loo bandhigayo waxaaba laga yaabaa inuu waantoobo alla ka baqo ilaahay waa ogyahay tabaaraka wa tacaala marnaba fircawn inaanu waantoobayn oo aanu soo noqonayn laakiin waxay cashar iyo darsi u tahay ducaadda iyo ambiyada iyo rususha dhammaantood oo la barayaa xaaladda dacwada inay dabacsanaadaan qofkuna inta uu dhibirsanaanta iyo dabacsanaanta iyo naxariista ku qaato kuma qaato qallafsanaanta oo dacwad haddaad iyo khayr u bandhigayso haddaad si dabacsan oo hayin layin ah aada ugu bandhigto qofkii waa kuu soo joogsanaya haddaad laakiin si qallafsan oo kakan ugu bandhigto hadda kelmaddii iyadoo xaqa haddana waa ka adidaya oo kuu joogsan maayo marka xaqu bandhigiisu xikmad buu u baahan yahi dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay mowqifu lmunaafiqiina min alaayaat wa mowqifu lmu'miniina min nusuuli alaayaat aayaadka iyo suwarku markay soo degayaan munaafiqiintu mowqifka ay ka qaadanayaan iyo mu'miniintu mowqifka ay ka qaadanayaan munaafiqiinta waxaa lagu sheegay in dee inay ka didaan oo ay gaalnimo siyaadsadaan mooyaane khayr iyo wanaag inaanay ka dheefay oo alle waxau yihi waidaa maa unzilat suuratun fa minhum man yaquulu ayukum zaadathu haadihi iimaana marka suurad la soo dejiyo munaafiqiintii qaarkood baa odhanaya yay wax u kordhisay waa jees jees iyo dheeldheel alle markaa wuu kala qaado waxa uu yidhi faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun mu'miniintu iimaan bay ka kororhsadeen oo markoodii hore iimaankay lahaayeen iimaanba ugu kordhay ilaan mar kastoo mu'minku khayr iyo wanaag u sameeyo oo hidaaye iyo hanuun uu helo iimaanba u kordhaya sidaa daraaddeed baynu ragcad walba ilaahay waxaynu weydiisanaa ihdina siraata almustaqiim ilaahay ow jidka toose nagu hanuuni waynu hanuunsannahoo dee waynu hagaagsannahay laakiin waa allahayow hidaayadaannu haysannana nagu sug noona ziyaadi oo noo kordhi marka yacni mar walba ziyaadat liimaan yacni ruuxa muuminku waa u baahan yahi oo kama dhargayo iimaanu kororhsado waliimaanu yaziidu wayanqus yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya iimaankuna waa kordhaa waanu nuqsaamaa aacaadka waa ku kordhaa macaasidiiyo dunuubtana wuu ku nuqsaamaa oo hoos buu ugu dhacaa ruuxa mu'minkiina isagaaba noloshiisa iyo naftiisa ka dareemaya maalintaad qur-aan iyo cibaado iyo soon iyo khayr aad samayso cirkaasaad maraysaayo nashaadka iyo firfircoonida daacada iyo dacwada kama daalaysa tamar iyo awood iyo nashaad baa ku gelaya maalinta aad dambaabteed meel ka dhacdana waxa weeyaan gaadhi shidaalkii goostoo kale taayii rogi mayse dacwo inaad sheegto khayr inaad u dhaqaaqdo inaad tukato inaad soonto buur bay kaaga cuslaanaysa sababtu maxay tahay marna iimaankaagiibaa kordhaya oo sahaydiibaa kuu kordhasay iyo zaadkii marna iimaankaagiibaa nuqsaamaya oo waxaa laga yaabaa inuu iimaankaagii dee aada u hooseeyo ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa laakiin munaafiqiinta ah fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun markoodii hore qurun iyo xumaan bay ku jireen oo caqiida xumo iyo camal xumo ah xumaantiibay kororhsadeen waayo aayaddii soo degta ay beeniyaanba gaalnimay kororhsadeen sida mu'minkuba uu iimaan u kororhsanayo ayaa gaalkuna gaalnimo kale usii kororhsanaya sidaas unbaa kuwana jannooyinka darajaadkooda sare ay u helayaan kuwana naarta darakaadkeeda hoose unbay sii siyaadsanayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tilmaamay oo uu yidhi miyaanay arkayn oonay ogeyn in sanad walba la imtixaamaya dhowr jeer oo haddana aanay waantoobayn waxna aanay ku qaadanayn imtixaanka waxaa looga jeedaa waa imtixaankii adduunyo oo ruuxii cudur baa ku dhacaya abaar baa dhacaysa cabsi baa dhacaysa dhibaato kalaa dhacaysa waxaasoo dhammi waa dube iyo imtixaan qofka lagu dareensiinayo dembiga u galay oo lagaga goynayo hadafkuna waxa weeye dee intuu is arko inuu inuu toobad keeno intuu isdareemo laakiin maba dareemayaane way sii daa'imayaan dembiga laakiin ruuxa muuminkii markaaba wuu isgaranayaa oo ilaahay buu u toobadkeenayaa suuradda waxaa lagu khatimay bacdu sifaati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam xabiibkeenna moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam tilmaamihiisii wax ka mid ah waxaana ilaahay u xusay min baabi alimtinaani calaa cibaadih isagoo addoommadiisa ugu manno sheeganaya gallada weyn iyo nicmada weyn ee uu ku manaystay oo ah rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo alla waxa uu yidhi waxaa idin yimid rasuul min anfusikum horta waa rasuul naftiinna ka ahaado dee ku qariib oo ajnabi oo meel kale idinka yimid ma aha waa kaa taqaaneena idinka dhasha idinka waxaa kaloo la akhriyey min anfasikum oo min annafaasa kii idinku qiima iyo qadar badnaa ayaa idin yimid sifaadkiisiibaa alla tilmaamay oo alla wuxuu yihi casiizun calayhi maa canidtum waxaa ku culus dhibaatadiinna wixii idin dhibaya wuu dhibayaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka waa u damqanayay gaal iyo muslimba kulligood waa ka wada damqanayo wuxuu doonayay inay wada hanuunaan oy wada hagaagaan oo alla waa kii lahaa falacallaka baaqicun nafsak calaa aahaarihim in lam yuuminuu bi hada alxadiidi asafa waxbaad ku siganaysaa nebi alla ood ku dhowdahay naftaada inaad halaagtood dhibto hadday ku raaci waayeen oo qur-aanka ay rumayn waayaan bal ilaahay wuxuu ku lahaa aayaddii kale falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu nebi maxamedow yoy ku tegin oonay ku halaagsamin qoomamada ay u qoomamoonasay u tiiraanyoonayso kuwaa hallaabee ku raaci waayey waa lexjecladuu dadka ka qabay iyo raxmadda iyo naxariistu u hayay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka gaalka gaalnimada uu gaalnimadaa gale ee uu hanooni waayey hadduu ka damqanayo isagoo doonaya inuu soo hanoono dee waxaa uga awlaysa inaad adigu u damqato walaalkaaga muuminkii markuu khaldamo ilaan qofku isagoo muslim ah ayuu qaldami karaa marka shaydaanka ha ugu kaalmayn u damqo dareen soo dhowee u naxariiso imtinaanka ilaahay ku manno sheegtay mu'miniinta rasuulka uu dhexdooda ka soo saaray waxaa kaluu ku tilmaamay aayaddii kale suuratu ali cimraan laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim ilaahay waxa uu ku galladaystay kuwa mu'miniinta ah nicmo weyn markuu ka soo dhex saaray rasuul iyaga ka mid ah yatluu calayhim aayaatihi wa yusakiihim rasuulkaasoo ilaahay aayaadkiisa ku dul akhrinaya oo daahirinaya xumaan iyo dunuub oo dhan ka daahirinaya wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma kitaabkiiyo sunnadana baraya wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin iyadoo xaalkiiyo arrinku yahay hore inay u habowsanaayeen oo aanay u hanuunsanayn marka waa nicmo weyn waana ducadii nebi ibraahim ku duceeyey oo ilaahay ka ajiibay rabbanaa wabcad fiihim rasuulan minhum ilaahw rasuul iyaga ka mida reemaka ka soo dhex saar ducadii ibraahim oo loo ajiibay weeye alla wuxuu ku tilmaamo oo ku sifeeyey nabigiisa muxameda xariisun calaykum waa mid hanuunkiina ku dadaalaya geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaya sidaad u hanuuni lahaydeen bilmu'miniina ra-uufun raxiim waa mid mu'miniinta u naxariis badan u tudhis badan u dabacsan ra'fad iyo raxmad baa lagu sifeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan kaliida alqalb lanfaduu min xawlik raxmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad nebi maxamedow ugu dabacsanaatay dadka haddaad tahay mid qallafsan oo kakan oo adag way kaa dareeri lahaayeen dadku oo cidi kugumay soo hirateen oo kuguma soo hagaagteen ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi fain tawallow faqul xasbiya allah hadday jeestaan oo ku rumayn waayaan waxaad tidhaahdaa ka igu filani waa allah alaysa allahu bikaafin cabdah waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ilaahay baa kaafigayga adheh mid xaq lagu caabudaana ma jiro isaga mooyaane keligii baan tala saaranayaa wa huwa rabu lcarshi alcadiim لماذا خصت الربوبية بالعرش مع أنه رب كل شيء لأنه أعظم المخلوقات رب النمضة محا عرشك الله قار يلي وحول بإلهي وهو ربيه وهي مخلوقات قوية سيدا سقر لوغو حصي الله وحوري وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان مي أهان المؤمنون مؤمنين ثم مي أهان لينفروا إني بحان كافة حال أيهن دمانتود kulligood jihaadka inay u wada baxaan umay ahaanin umana habboona ee falowlaa nafara ay hallaa nafara miyay ka baxaan min kulli firqatin qolo wal oo minhum mu'miniinta ka mid ah daa'ifatun qaybi may ka baxdo wa baqiyad ukhraa baa ku qadaran qolo kalena may u hadha cilmiga liyatafaqahuu si ay u fahmaan kuwaa hadhay ee nebiga ku hadhay fi diini diinta si ay u fahmaan waliyundiruu iyo si ay ugu digaan qowmahum qoomkooda idaa rajacuu markay u soo noqdaan ilayhim iyaga lacallahum yaxdaruuna likay yaxdaruu si ay dembiga uga digtoonaadaan oo uga taxadaraan allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idin soo xiga oo min alkufaari gaalada ah oo walyajiduu ha ka helaa fiikum dhexdiinna hilda adayg iyo qallafsanaan dhexdiinna ha ka helaa waclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alle maca almuttaqiina kuwa alle ka baqa uu ilaahay la jiro uu xoojinayo rabbi waxauu yidhi waidaa maa unzilat marka la soo dejiyo suuratun suurad fa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a man mid baa ka mid a kaasoo yaquulu odhanaaya ayukum kiineebaa zaadatu ay u siyaadisay haadihi tani suuradayhi iimaanan iimaan faama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fazaadathum waxay u siyaadisay suuraddu iimaanan iimaan bay u siyaadisay walxaal bay u siyaadisay hum iyagu yastabshiruuna ay bishaaraysanayaan oo ay ku faraxsan yihiin wa ama aladiina kuwase fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun xanuunku waa xanuunka gaalnimo iyo nifaaq iyo shakiga iyo shubuhaadka eh fazaadatum waxay u siyaadinaysaa suuraddu rijisaa qurhun iyo xumaan ilaa rijsihim qurhunkaa iyo xumaantaasoo madmuuman loo geeyo lagu daray ilaa rijsihim qurhunkoodii hore macnaha waxay u kordhinaysaa xumaan xumaantoodii hore loogu daray wa maatuu waanay dhinteen kuwaasi walxaal hum iyagu kaafiruuna kuwa gaalaa ay yihiin allah waxau idhi awalaa yarawna oo miyaanay arkayn annahum iyaga yuftanuuna in la imtixaamayo fii kulli caamin sanad walba maratan mar aw maratayni ama laba goor huma laa yatuubuuna dabeed aanay toobad keenayn oo walaa hum aanay ahaaninna yadakaruuna kuwa waan toobayo wax qaadanaya wa idaa maa unzilat marka la soo dejiyo suuratun suurad munaafiqiintii ka hadlaysoo fadeexadaynaysa nadara waa eegayaan bacduhum barhkood ilaa bacdin barhkii kale munaafiqiinta yacni waxa weeyaan hoos bay iska eegayaan oo isaga iljebinayaan qaa'iliina iyagoo leh oo odhanaaya hal yaraakum war ma idin arkaa min axadin ay axadun qof ma idin arkaa miyaa laydin arkaya aynu hoosu dusno oo aynu meesha ka faaruqne allah waxau ihi uma insarafuu markay hareeraha iska eegaan ayaa uma insarafuu dabeed way baxayaan oo hoos bay u dusayaan maxaa lagu ciqaabay sarafa allaahu ilaahay waa jeediyey quluubahum qalbiyadoodii ayuu xaqa iyo hanuunka ka jeediyey oo ka daboolay maxaa looga daboolay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qole inay yihiin darteed kuwaasoo laa yafqahuuna aan xaqa fahmayn oo summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun waa niman dhegala oo indhala oo afla oo qalbila lahum quluubun laa yafqahuuna biha xaqii ka daboolan uma insarafuu sarafa allaahu quluubahum aayaddaasi waxay taqriirinaysaa oy sugaysaa qaacidada ah aljazaau min jinsi alcamal ruuxu had walba yacni hadba wixii uu sameeyo unba ilaahay ku samaynaya khayr iyo wanaag hadduu sameeyuu doorto kaasaa loo sahlaya xumaan iyo shar hadduu doortona kaasaa loo fudaydinaya oo aayaddani waxay la mid tahay aayaddii kale ee allah ku yidhi falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay iyagu leexdeen ayaa ilaahayna sii leexiyey waxaa kaloo macnaha qaacidadaa taqriirinaya oo muqaabilka ka soo hor jeeda waaladiina htadow zaadahum hudaa kuwa hanoonayna ee dariiqa hanuunka ee xaqa qaadayna hanuun baa alla u kordhiyey idan waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal waa nin walba wuxuu sameeyuu doortay unbaa loo sahlayaa alla waxa uu yihi laqad jaa'akum wallaahi laqad jaa'akum dhab ahaan waxaa idinku yimid rasuulun rasuul rasuulkaasoo min anfusikum nafihiina ka ahaaday rasuulkaasoo casiizun uu ku culusi wuu ku adegyahay calayhi isaga maa canidtum ay canatukum mashaqadiinna iyo dhibaatadiinnu ay ku culusto ay ku adag tahay rasuulkaasoo xariisun ku dadaalaya calaykum ay calaa hidaayatikum hanuunintiinna ku dadaalaya rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniinta ra'uufun u turis badan raxiimun oo u naxariisanaya fa in tawallow hadday jeestaan oo ku rumayn waayaan nebi allow faqul waxaad tidhaahdaa xasbii kaafigayga igu filani allaahu alla weeyi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi isaga korkiisa uunbaan laa calaa kayrihi cid kale maahee tawakaltu aan tala saartay wa huwa alle rabbulcarshi alcadiimi carshiga weyn rabbiga iskale weeyi wallahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online